asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo qodoba saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in magaalada muqdisho laga wado abaabulka qorshe xeelka loogu tuurayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ciidamada liyu boolis ee deegaanka soomaalida oo la sheegay in dad shacabaha ay ku direen qeybo oo ka mid ah deegaankaasi madaxweynaha soomaaliya oo bilaabay magacabista agaasimiyaasha madaxtooyada iyo xilli markaas ku dhawaad shan xubnood uu magacaabay qaar ka mida xildhibaanadii lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gadow madaxweyne xasan sheekh ugu baaqay inuu hogaamiyo dib heshiisiinta laga bilaabayo gobolkaasi iyo wakiilka gaarka xogyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan oo ka hadlay xaaladda baniaadamimo ee ka jirta soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shanaad ee may laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan mid ka mid a xildhibaanada ah markaasi baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu markaas sheegay in magaalada muqdisho laga wado abaabulka qorsho xilka looga tuurayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen taliyihii hore ee ciidamada asluubta soomaaliya mahad cabdiraxmaan aadan haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka qaybgelaya kulan wadatashi ah ee lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa dhalinyarada iyo guud ahaanba shacabka reer koonfur galbeed kula dardaarmay inay markaasi ka shaqeeyaan amniga deegaanada maamulka koonfur galbeed waxa uu taliya mahad sheegay in ay jiraan dad magaalada muqdisho ka baabda awaabulka ah ay ku doonayaan in ay eriyaan ama in ay xilka ay kaga tuuraan madaxweyne cabdicasiis lafta gareen hase yeeshee wuxuu ku digay in haliddii arrintaasi ay sameeyaanna ay la dagaalami doonaan siduu hadalku dhigay taliya mahad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii muddoxiliedkiisa uu dhammaado madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayna muhiim ay tahay inay doorasho isku diyaariyaan haddii laga guulaystana ee markaas ay ka buriyaan ama ay ka raacdiyaan magaalada baydhabo ama guud ahaanba maamulka koonfur galbeed uu iskaga baxo sida uu sheegay waaba haddii doorashada laga guulaysto hase yeeshee inta kale wuxuu sheegay ama inta kasoo hartana ay si dhow ula shaqeyn doonaan taliyaha ama xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanka ay yihiin kuwo aada u dambeeya dhanka waxbarashada markii loo eego hase yeeshee muhiim ay tahay in markaas ay dadka kale ee dhinacooda ka raacaan waa kan xildhibaan mahad cabdiraxmaan aadan taliyihii hore ee ciidamada casuubta soomaaliya oo arrintaas ka hadlaya marxalad cusub baa haddee maantana hor taalla maanta kolley madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilkii uu la wareegay dowlad cusub baa dalka ka dhalatay xilalkana nin magaciisa uu ku qoran yahay ma jiree waa qori isu dhiib sida hadda aad arkayseen xildhibaan cabdicasiis shalay isagaa joogay
niman yahow annaga haddaa wiilal iyo gabdhaba ciyaal iskoolaad noo aadiyeen dadka waa ka harnay hadday koob yihiin carruurtan lada baydhabo sigili marg hadda hadday xbad dhacdana dagaal dhacana ilmihii iskool ma aadayaan si ayna taas u dhalan yaan sisteemka u difaacaya ninkii raba ninkan inuu galo oo weeraro wakhtigiisi markuu dhammaado ha eryaan intii ka horraysa looma dhowaan karo ninkii u yimaadana waa la dagaalamaya micnuhuna waa saan madaxweynahanba haddii la doortay dad annaga naga mid a digili midhiblo ka mid a yaa system waxay wadaan inay burburiyaan maamulka inta ka jiro maamul la burburiyeyna wuxuu leeyahay waa ka saynan dhibaatuu leeyahay marka arrinkaas ina inaan ummadda mas-uuliyaddaa naga saarane meesha aan ku abtirsanaynay waa inte inaan imaado oo dadka u sheegana qaybta iiga soo toostay waa u imid nin dan leh dalkaan aan u soo dhimanin aan u soo rafaadin aan duur u soo seexay hadda dibadaha ka yimid yaa oo raba inuu dhibaato inta ka sameeyaa jira waa badan yihiin lagu kala in lagu kala tago xabadu ka dhacdoo dhimashihii dhaawac lagal la kala qaxo dadka shaqaynayaa jira arrinkaasna inaan ummadda uga digno oo aan gaadhsiino waa u imid intaan waxay ka qabtaanna ka qabaa intaan waxay ka qabto yaana ka qabaa nabada caana macaan maamulka koonfur galbeed oo jiro waktigiisii waa dhammaadee ha iscasila ha taga meeshaa ka tago nin lahaaba jira waxaana fiican ninka xataa hadduu meesha ka tegaayo markuu waktigiisa dhammaystirlay sidii kii hadda lala tartamayo oo kale yaa nidaamku ku fiican yahay wixii intaa ka horreeya wax dhibaato wata waayo wax dhibaato watana allaha naga koriye arrinkii jiraa kana akhyaaryo idinkuna waad ogtihiin waxgaradoo waa ogtihiin culumay waa ogtihiin
kaas wuxuu ahaa xildhibaan mahad cabdiraxmaan aadan taliya hore ciidamada cusubta soomaaliya jenaraal mahad oo markaa arrintaas ka hadlayay ciidamada aliyu boolis ee deegaanka soomaalida ayaa la sheegay in dad shacabaha ay ku dileen qeyb oo ka mid ah deegaanka xilli ay wadaan oo howlgallo hubka dhiisa wararka ugu dambeeyay ee ciidamada aliyu boolis deegaanka soomaalida laga helayo waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dad shacaba saabooyinka halkaas loogu dilay shaqsigii la dilayna oo ugu dambeeya ayaa waxaa lagu magacaabi jiray ama magaciisa lagu soo gaabiyay cabdirashiid ka oo markaas dad ahelo markaas ay dileen shakhsiyaad kale oo qaab beeleed ay u dileen daba ah canshuur cawaale waa cawaale canshuur aadan oo markaasi ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ah ee deegaanka soomaalida b b c da la hadlay ayaa faahfaahiyey dagaalka iyo dilka dilkii u dambeeyey ee ka dhacay deegaanka soomaalida isaguna markaa sheegay in ay tahay arrin aada loogu xumaado dilalka saacadii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanka liu boolis waa deegaanka soomaalida ee markaasi dalkaasi etoobiya ciidamadana ayaa markaa bilaabay in markaa ciidamada liu boolis ayaana markaas bilaabay in ay dadka halka ay ku dilaan dhinaca kalena waxa uu sheegay inay bilaabdeen howlgallo howlka dhigisa oo muhiim u ahaa labada dhinac
ninkaasu wax qorays watay iyo wuxuu dad yeelay iyo midna ma jiraan asagoo jooga heerkiisii unbaa xabad ka laga siiyey magaalada dhanna halka xabadaa ka dhacday xabad kale kama dhicin hal mid ah yaa ka dhacday waxaba shacab oo xabad riday wax ciidan kaloo xabad riday midna ma jiraan wax laba qabiiloo isku sidufay ma jiraan nin ciidana oo liyu boolis ayaa xabad ku dhuftay garabkaa bidixantay kaga dhacday waxay ka baxday laabta wuuba garab taagnaa xukuumadda waxaan farhayaa dadka bini aadamka wuxuu leeyahay xurma ilaahay baa karaameeyey dhiiggiisana waa la xaaraameeyey inagoo dad islaamaynu nahay malkumoydku wuu iska dhacay adaashas waa iska jirtaa laakiin hadda ruuxda sida uu ku dhinto iyo nidaamku ku dhinto dariiqeeda in la maro weeye waxaan leeyahay si sharciga waafaqsan ninkaa hadduu dhibaato lahaa oo isagu dhibaato iyo gardarre iyo mataqaanaa dagaal lahaa waa qodob hadduusan hayno sida aan sheegayo nusuu yahay oo meel cidlaha lagu dilay haddaan nahay shacabka dooloweyn xukuumadda waxaan ka codsanaynaa ciidamada in laga gardarsado ma aha shacabka in laga gardarsana ma aha dadkuna waa walaalo walsiman yahay wuu wada dhashay wixii dhibaato wada kale in la qabto waxaan dhibaato wadinna dhibaato insan wadin la ogaado
weli waxaad la socotaan warka subaxnimo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu markaasi bilaabay magacaabeysta agaasimayaasha madaxtooyada villa soomaaliya ee ku-xigeenka iyo xubno kale madaxweynaha ayaa tan iyo markii uu shalay uu la wareegay xilka madaxtooyada waxa uu dubaba bilaabay magacaabista waxaana agaasimaha guud ee madaxtooyada fila soomaaliya u magacaabay xuseen sheekh maxamuud oo horey u ahaa senator ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxa uu la taliyihiisa dhanka oo agaasima ku-xigeenka uu magacaabay maxamed amiin sheekh doon waxaana sidoo kale la taliyaha amniga qaranka u magacaabay xuseen macalin waxaana markaasi la sheegay xubin kale oo jirta oo ah in markaasi hindo lagu magacaabo oo iyadana dhanka maamuuskan barticoolka madaxtooyada loo magacaabay waa afar xubnood oo ilaa hadda si rasmi ah markaasi loo xaqiijiyey magacaabista madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhanka madaxtooyada ah kuwa oo la sheegay in boqolkii maalmood ugu horreeyay kuwa markaasi afarta shaqsi ugu horreeya ee shaqada sii wadi doonta dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiib yaal qaar ka mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay degmada xeelwaaq ee gobolka gedo ayaa madaxweyne xasan sheikh ugu baaqay inuu hogaamiyo dib u heshiisiinta loo sameynayo gobolka gedo xildhibaanaha baale ibraahim oo markaasi kamid ahaa xildhibaanadii xeelwaaq lagu soo doortay oo ka qaybgalay kulan lagu taageerayay madaxweyne xasan sheikh ayaa soo dhaweeyey islamarkaana wuxuu sheegay in madaxweynaha uu ka codsanayo inuu hogaamiyo wadahadalkii dib u heshiisiinta arrinta gobolka gedo marxalad cusub baa haddee maantana hor taalla maanta kolley madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilkii uu la wareegay dowlad cusub baa dalka ka dhalatay xilalkana nin magaciisa uu ku qoran yahay ma jiree waa qori isu dhiib sida hadda aad arkayseen xildhibaan cabdicasiis shalay isagaa joogay maantana anaa joogo birrina mid kalea joogi doona madaxweynaha maanta marka xilka la wareegay waxaan leeyahay madaxweynow kii cadaalad nagu hogaamiye ilaahay ha kaa dhigo waxaa kaloon salaan u gudbinayaa labada aqal guddoonkooda sheekh aadan madoobo iyo cabdi xaashi labada mudane iyo labada aqal ay hogaaminayaan baarlamaanka koob iyo tobnaad oon aniga ka tirsanahay ayagana waxaan u gudbinayaa salaan qaalihe oo kaliya laabe inta haddaan ka gudbo aniga jubbaland baan ka soo jeedaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan mudane axmed maxamed islaan labadiisu ku-xigeen golaha wasiirada golaha xildhibaanada shacabweynaha jubbaland dhammaan waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo kalgacal iyo hambalyo xambaarsan intaas haddaan ka gudbo hadal badan maanta halkaan uguma istaagin inaan idiin mahad celiyo ma mudni waxaad iga sheegaysaan xaqiiqa anaa isog tabartayda marxaladda dalka uu ku jirana haddee xoogaal baanu ahay dalkana waa federaal sida xildhibaanka hadda uu sheegayo afgooya ma gaadhsiin kartid uu leeyahay baa u dhabe marka qolo walba haddee dalka waa federaal waxay ku leedahay stateka ay iyada ka tirsan tahay xuquuqdeeda ku leedahay
wakiilka xoogaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya jimi swan oo khudbad ka jeedinaya shirka golaha ammaanka ayaa markaa ka dhacay magaalada new york ee dalka mareykanka ayaa ku dheeraaday xaaladda siyaasadeed iyo tan biniaadinimo ee soomaaliya maser swan ayaa sheegay in qaramada midoobe ay si dhow ay ula socoto xaaladda soomaaliya iyo sida isbedelka ka dhashay doorashooyinkii dhacay ee lix iyo labaatankii toddoba iyo labaatankii abril laba kun labaiyo labaatan ee lagu doortay guddoonka labada gole ee baarlamaanka shan iyo tobankii mey laba kun labaiyo labaatan oo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo tobanaad danjeri swan ayaa waxa uu sheegay dhammaan baxaxafiisyada kala duwan ee qaramada midoobey ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda cusub ee soomaaliya si loo gaaro yoolka siyaasadeed ee ay leedahay waxa uu fadhiga ka dhex sheegay in uu la kulmay madaxda dowladda federaalka uu markaasi ugu sareeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka hadleen xaaladda dalka iyo markaasi gaarista yoolka dowladda dhammaan nidaamka qaramada midoobey ee soomaaliya waa mid diyaar u ah inuu la shaqeeyo dowladda cusub si loo taageero yoolkan la wadaago sidaas waxaa yidhi wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ambasto markaa danjire faranje anraade james swan maruu ka hadlaya xaaladda baniaadamada ee soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in dad badan ay wajahayaan xaalado khatar ah sida macluul ka jirta deegaanada qaar waxa uu ka digay in loo waayo cuno sida uu yidhi james swan ahaana warkiis waxnimo waa nagintaa aad kala socoteen raadi hadalsin magaalada muqdisho qaartan dhegeysta ciduu saga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warkaas waxnimo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel